قال عيسى بن مريم الله mu'asasada khayriga ah ee al-irshaad ee dacwadda iyo fidinta diinta islaamka ayaa masjidka sheekh calanuur ee magaalada kismaayo waxa ay kusoo gabagabaysay tartanka qur-aanka kariimka iyadoo abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii kaalmihii hore ka gashay tartanka qur-aanka kariimka munaasabad kooban oo lagu qabtay masjidka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka jubbaland xubnaha guddiga garsoorka tartanka culimo udiin macalimiin odayaasha dhaqanka waalidiin arday iyo marti sharaf kale sheekh cali nuur sheekh aadan ayaa sharaxaad ka bixiyay tartanka sanad walba lagu qabto masjidka sheekh cali nuur iyo xilliga rasmiga ah ee lasoo bilaabay tartankan qur-aanka kariimka ahaa waxaan rajaynayaa inaan soo bilownay labadii kun iyo kow iyo tobankii labadii kun iyo kow iyo tobankii muddo dhowr iyo toban sano ah yaan tartankan soo wadnay ujeeddada aan u bilownayna oon tartankaa u samayn haynay waxaan u maran cid iga xew ogaal sano maanta anaga hay ma jiraan Eh, alxamdu lilaah rabbilcaalamiin kitaabka ilaahay ku noolayntiisa iyo ardaydii iyo dadkaas way iska marasta u badan oo fikraddooda iyo maskaxdooda iyo maankoogu uusan ku fillayn in waxoogaa lagu dhiirigeliyo oo loo macaaneeyo kitaabka qur-aanka ah
dhinaca kale martidii ka qayb gashay tartanka lagu soo xiray magaalada kismaayo ayaa ka hadlay muhiimadda tartankan u leeyahay ardayda ku nool magaalada kismaayo annagu waxaan dhiiri gelinaynaa oo mar kasta ku baaqaynaa in meelahan oo kale waxa wax lagu bixiyo halkanaa ugu qiimo badan marka bisha ramadaan la soo gaaro ama ay soo dhowaato qofkii uun awood haya inuu ka qayb qaato barnaamijkan oo kale ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa in uu na soo gaarsiiyey musaabaqadii labadii beri oo lasoo dhaafay oo noo socotay ee, gabagabadeedii guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada baarlamaanka jubbaland shari cabdi maxamed ayaa soo xiray munaasabadda wuxuuna bogaadin u jeediyey ka qaybgalayaasha tartanka isagoo sidoo kale xusay ardayda kaalimaha hore ka galay tartanka qur-aan akhriska qof kasta oo inaga mid ah wuxuu ku leeyahay door muhiim ah ama door muhiim ka soo qaatay wuxuu helayaa ajar weyn oo aan la soo koobi karin waana farxad iyo rajo leh waxaan rajaynayaa in tartankan uu noqdo mid dhiirigeliyo dadka oo dhan inay ka da- ku dadaalaan barashada qur-aanka si ay ugu noolaadaan nolol wanaagsan oo aaqara iyo adduunba anfacay oo qof kasta oo inaga mid ah ardayda kaalimaha hor ka galay tartanka qur-aan akhriska ayaa waxaa la guddoonsiiyey xadiyado kala duwan iyadoo loo jeediyey dhiirigelin iyo bogaadin taas oo loogu talagalay in ay sii wadaan ku guulaysiga iyo ifdinta qur-aanka kariimka